barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha agostona waa sideed sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro wacyigelinta hariibta la xiriirta ka bilowday magaalada muqdisho kadib markii ay ka soo laabteen suudaan iyo libiya oo ay soo arkeen dhibaatada ay maraan dadka tahriibaya waxay saameeyey aniga muddo toddoba sano iyo abafan waxaan ku noolaa gudaha dalka suudaan suudaanna waa dareemi karaa waa waddada ugu weyn ama halboolaha ugu weyn ay maraan tahriibayaasha waxaad arkaysaa dhibaatooyin badan oo loo geysanayo dhallinyarada waxay gacanta u galaan dad muqalisiina muqalisiintaas isugu jira soomaaliya ajaanibi dhallinyarada waxaa dhacda mataqaanaa markii khartum laga diro oo kale inta libiya khartum u dhexayso in dhibaato xoog lala kulmaan waxaa kaloo aad maqli doontaan saamaynta sicir bararka iyo qiimaha doolarka oo kor u kacay uu ku yeeshay dhallinyarada shaqaysa ani oo kale adeero shaqadeedu waa dabaar dharkaan tolaa marka lacagta oo kale markii la eego shaqada lixdii aroorni markaa soo galo waxaa laga yaabaa maqribkii oo kale inaan kora baxo lacagta kusoo gelaysa saameyn aad aad u weyn bay nagu yeelatay inkastoo xil horan abaar ay jirtay abaartii markii laga baxdana waxaweeye lacagta kaashka a qaadanaysid iyo doolarkaad u baxan tahay baan iskeenayn marka halkii doolar soddon iyo dhowr baa lagugu dhifanayaa ciyaarihii iyo xubintii heesaha ayaan iyaguna ka marnayn marka horese warkii dunida dalka kenya waxaa maanta loo dareeray codaynta doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi taas oo soo afjaraysa ololo aas-aasi ahaa oo welwel laga muujinayay intii uu socday dadka codaynaya ayaa bilaabay inay safaf dhaadheer galaan ka hor inta uusan waaga dilaacin saakay dadka qaarkoodna waxa ay ku qaadatay inay codeeyaan ku dhowaad afar saac doorashadani waa midii labaad ee ay ku wada tartamaan madaxweynada talaha haya oo konton iyo shan jir ah iyo ninka ay wakhtiga dheer siyaasadda isaga soo horjeedeen raila odinga oo labiyo toddobaatan jir ah raila odinga doorashadani waxa uu u noqonaysaa markii afraad oo isku dayayay inuu madaxweynenimada dalka kenya qabto doorashadan oo uu raila odinga eedeymo musuq maasuq ku eedeeyey madaxweyne uhuru kenyatta ayaa ku bilaabatay dilitaan la dilay mid ka mid ah madaxda ugu sarsareysa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka maalmo uun ka hor xilliga doorashada madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barack obama oo aabihii uu ka soo jeeda kenya ayaa isniintii shalay soo saaray war uu kenyaanka ugu boorinayo inay ka fogaadaan colaadda waqooyiga kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta hubkeeda nukliyeerka iyagoo iska diiday baaqyada uga imanaya beesha caalamka ee u sheegaya inay joojiyaan tallaabada gardarrada ee dhanka milatariga wakiilka qaramada midoobey ee pyongyang ayaa sheegay in cunaqabataynta cusub ee ka dhanka ah tijaabada nukliyeerka ay tahay mid xadgudub iyo gardarraba ku ah madax bannaanideeda kuuriyada waqooyi ayaa u sheegtay shirka ammaanka ee madaxda gobolka uga socda magaalada manila in aysan gorgortan ka geli doonin hubkeeda nukliyeerka iyo gantaalaheeda balistiga
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington dhallinyaro soomaaliya oo ka soo laabtay suudaan iyo libiya ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay olole ay wacyigelin uga samaynayaan dhallinyarada uga digayaan in ay khatarta tahriibta ay ku galaan wariyaheena v o eda ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa inoo haya dhabaha dhimashada badan ee tahriibku waa mid ka mida marinada ugu waaweyn ay kuna faayaan dhallin soomaaliyeed waxaana hadda ku biiraya kuwa ka soo qali jabiyey jaamacadaha ama haysta shahaadada heerka labaad ee loo yaqaan mastarka dhallin soomaaliyeed oo ku dhaqan muqdisho ayaa bilaabay joojinta ololaha tahriibta waxaase kuwan ay kaga duwan yihiin dadkii ka shaqayn jira arrintani in qaarkood ay waayo arag u yihiin dhabaha tahriibta waxayna muddo ku soo noolayeen waddanka suudaan oo looga gudbo dhanka liibiya fahad cabdicasiis wuxuu muddo dhan lix sano ku noolaa waddanka suudaan oo ah dhabaha ugu weyn ee loo mara libiya marka loo socdo badda mediteraneamka ujeedku ah in laga gudba dhinaca talyaaniga
waxay saameeyey aniga muddo toddoba sano iyo abafan waxaan ku noolaa gudaha dalka suudaan dhalinyarada soomaaliyeed halkaas wax kusoo bartaan ka mid ahaa suudaanna waa dareemi kartaa waa waddada ugu weyn ama halbowlaha ugu weyn ay maraan tahriibayaasha halkaasna markaad ku nooshahay waxaad arkaysaa dhibaatooyin fara badan oo loo geysanayo dhalinyarada dhibaatooyin fara badan oo loo geysanayo dhalinyarada soomaaliyeed ee tahriibka ahaa dhalinyaradii markay qartuum imaadaan oo kale tusaale ahaan ayagoo tahriibyaal ah waxay gacanta u galaan dad muqalisiina muqalisiintaas isugu jira soomaaliya ajaanibi muqalisiintaasna waxay dhibaato xoogle u geystaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaa dhacdo dhalinyaradii in ujeedka marka hore ay u imaadeen qartuum ee ahaa inay si nabadgelya ay ku maraan waddada aysan sidaas si ka duwan ee la kulmaan dhalinyarada waxaa dhacda mataqaanaa markii qartuum laga diro oo kale inta libiya qartuum udhexeyso in dhibaato xoogle la kulmaan in keliyaha lagala baxo in lafaha la jebiyo in yacni qeyb ka mid a xubnahooda jirkeeda inay waayaan ayagoo marka inu ordaya ama u saciinaya ahayd in mataqaanaa nolosha ay kasoo kadkageen nolol ka wanaagsan in ay helaan marka dhibaato xoogla ayaa ka taagan mataqaanaa halkaas dadka gabdhihii oo kale dhibaato xoogla loogu geystaa markay waddadaas ay kusii socdaan oo kale haddii haleed farxumeen haddii haleed in xubnahooda qayb ka mid a jirka lagala baxo fahad cabdicasiis kaarshe ayaa u sheegay barnaamijkan dhallinyarada v o a ka hor intaan la gaarin libiya inay jiraan caqabado kaleoo ka sokeeyo qaarkood lagala kulmo gudaha waddanka suudaan taasoo geysanayaan muqallisiinta howshan gacanta ku haya halkan kuma soo koobi karo waxyaabaha fara badanaan goobjoog u ahaa laakiin waxaa ka mid ah waxaan goobjoog u ahaa wiil soomaaliyeed oo hadda ka hor laga diray khartuum lagula balamay lacag adiga gaarayso labo ilaa saddex kun markii ninka magafaa agtiisa la gaarana balantii looga baxay layidhi waxaa lagaaga baahan yaha lacag gaaraysa mataqaanaa dhowr iyo toban kun wiilkana markii hore aanan u degsanayn qorshe ah in yacni lacagtaas uusan bixin karin markii horeba labada kun mausan bixin karin wuxuu islaa haddaad magafa ag tagto waalidiinta haddii loo qeelo dhaamiyo waxaa macquula in qaraabadii wixii wax isku soo dardaraan kow iyo toban kun lacag ah keen inta layidhi uu keeni waayey familkii iyo wixii ahaayeen inta isku dardaraan ay dhammaan weysay asagii inta lafal laga soo jebiyo lug laga soo jebiyo dhowr bil kadib dib loogu soo celiya mataqaanaa caasimadii jaaliyadii iyo safaaraddii inta isku tagay inta lacag isku soo aruuriyeen hoomkii mar kale loo soo celiyey asagoo xubnihii si wanaagsayiin oo fiicnaa ayuu ka tegay dalkii waxaana dib loogu soo celiyey asagoo naafaa u dhaawaca sumayo cabdi waa gabar dhallinyaro ah oo ka qalin jabisa jaamacadaha muqdisho waxay ka mid tahay dhallinta u soo baxay bannaanka ee arrinta dhallinyarada kala hadla haddaba maxaa ku kallifa sumayo inay isku xilqaanto howshan ayaan weydiiyey igu kalliftay xanuunka badan ee gurigeyga inta iga soo saartay dhallinyaro tahriibaysa aan ugu soo baxa bannaanka waxay tahay kadib markay soomaali shan boqol gaaraysa ay ku dhammaadeen badda ayagoo raadinaya nolol kale oo ka fiican noloshii ay ku noolaayeen in ayadoo sidoo kaleeto tahriib ay kusii jiraan haddana lagu laayo badda madaafiic iyo wax lagu garaacay ayadoo sidoo kale ay ku dhammaadeen badihii in markay wadooyinka dhexe ay sii socdaan laga soo duwa fiideo iyo calool xanuun ah oo kuqiiro jebinayo oo xanuun badan aad dareemaysid kaba sii daran inankii tahriibaya ama inantii in haddana waalidkii laga soo duwo fiideo kaleeto asigoo cabaadayo sheegayo inuusa waxba awoodin xanuunkaas haddana walaalihiis laga soo duubayo sidoo kaleeto oo sheegayan inays waxba haysanin awoodin iska daa inankooda ama inantooda inay ka bixiyaan lacaga aysa haysanin wax haddii la sii daayo uu ninkaas iskabsa xataa uu meesha uu ku gaaro maxamed ciise wuxuu muddo dheer ku noolaa waddanka suudaan oo wakhti ka mida waxbarasho uu ku soo qaatay waayo arag ayuu u yahay dhallinta tahriibta ay dhibka ay kala kulmaan inta u dhexaysa libiya iyo suudaan qaarkood waa la jirdilaa halka qaarkoodna ay ku nafaayaan intaysan gaarinba magafayaasha ku sugan gudaha waddanka liibiya in dhallinyarada soomaalida waddanka joogto waddankooda ay ku qancaan waddankooda joogaan waddanku waxay barteen ummadda faa'iido u leeyihiin ubax soo koraayo waaye boqolkiiba todobaatan shan dhal soomaalidu waa dhallinyaro haddii dhallinyarada soomaaliyeed waddanka ay faarujiyaan cid ay uga tegayaan ma jirto marka anaga waxyaalaha niyadda aan gashano aan inta badan maskaxdeen ku shaqeynaysa waxaa waaye in gobollada soomaaliya dhammaan aan ka furno xarumo inta awoodeen ah oo aan gaarno maadaama maska madaxa laga dilaa soomaalida tiraahdaa meesha ugu badan laga baxo waa caasimaddii muqdisho ay ka baxaan in muqdisho aan basic ahaan uga shaqeyno inaan celin kalina ma ahan qofka markaa celiso wuxuu kaa rabaa waxa ugu bedeli lahayd waay celisay maxaa ii sameyneen waxyaalaan usameynna marka waxaa ka mid a maadaama ayaga aan tahriibka kala dagaalamayno o ka celinayno inaan u sameyno eh, wacyigelin ama aan u sameyno laftirkooda waxaa waa qofku markuu shaqo fiican qabto kale waddanka kusoo kordhiyey inaan iraa shirkad hebel ama urur hebel intaasay waddanka kusoo kordhiyeen waxay mudan yihin intaasay mudan yihiin ama waxaasaan u garanay si macnaha qofka ugu qanco og yahay yani u ogaado in la og yahay shaqadu qabanayo laail waxaa keenaysa dhalinyaro soomaaliya intay yani xirfado la yimaadeen maskax keeneen in- yani inta badan arkeen dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa gacanta ugu jira kooxda magafayaasha ku sugan gudaha waddanka liibiya waxaana waalidiintooda dib u soo wacaan iyagoo ilmeynaya laguna haya garaac jirdileed si ay u sahlanaato in lacag ay diraan waalidiinta gudaha ku sugan cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
door wanaagsan dhegaystayaal waa v o a washington iskubeddelka lacagaha doolarka iyo shilinka somalilan iyo kan soomaaliga ayaa saameyn xoog la ku yeeshay nolosha dadka ku nool magaalooyinka ee ka shaqaysta gudaha ee aan lacag doolar ahi soo gelin raashinka iyo inta badan adeegyada daruuriga ah ayaa lagu iibiyaa lacagta doolarka taasina waxay qiimo jab ku keentay dadkii aan doolarka haysan wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa dhallinyarada shaqeeya ee aan qaadan doolarka iyo saameynta uu ku yeeshay sicir bararka dhallinyaradan ayaa waxay qaarkood ii sharaxeen in shaqooyinka ay qabtaan haatani sixir bararka iyo lacagaha ay saameyn ku yeesheen waxayna qaarkooda ka warrameen waxyaabaha ay ka shaqaystaan iyo sida ay noloshooda u maareeyaan magacaygu ugu horeyn waa cabaas cismaan aadan waxaan ku noolahay gobolka sool xaruntiisii ee naascaanood ani oo kale adeero shaqadeedu waa dabaar dharkan tolaa marka een lacagta oo kale markii la eego shaqada lixdii aroorni markaan soo galo waxaa laga yaabaa maqribkii oo kale inaan ka rabaxo lacagta kusoo gelaysa een laba qeybood oo kale weeye labada qeybood waxaa laga yaabaa micnaha een qoyskaaga waxbuu u baahan yahay marka run ahaantii een saameyn aad iyo aad u weyn bay nagu yeelatay inkastoo xil horan abaar ay jirtay abaartii markii laga baxdana lacagtii shilin soomaaliga ahaaba haddana hoos u dhacay qiimaheedii maalintii oo kale celcelis ahna misaa kusoo gala marka aada shaqays aduu boqol iyo konton boqol markii ugu badan tahay boqol iyo konton waa kusoo gelaya boqol iyo konton kaana een guri kelina ku jirtaa inaad isku dabirto way kiryadaada een waxay kale oo kaaga soo haraan maskaxdaada aad ka dhigatana reerkaaga aad ku caabiso intaa ku caawin karto intaa marka ilaah baan kaashanayo een marka muhiimada iyo caqabada ugu weyn waxaweeye lacagta kaashka aa qaadanaysid iyo een doolarka aad u baahan tahay baan iskeeneen marka halkii doolar soddon iyo dhowr baa lagugu dhifanayaa adna waxaa laga yaabaa maalintii inaad eh, labaatan iyo toban toban waxaa iskugu biirisid baa laga yaabaa markaad shaqayna sidoo kale oo aada u baahato shay lagu iibinayo dollar inaad soo gadato oo kale harqaankaaga een kaashna aad haysatid lacagta ku soo gashay een qofkuna ku yidhaahdo dollarka inaad tidhahdo dollar ma hayo shaqadaada ka horan sidee bay u saamaysa ana qaabka u saamaysa markaad doonaysa inaad wax soo gadato wallaahi run ahaantii saameyn aad iyo aad u weyn baan dareemayaa mar marka qaarba waxaad ku fikiraysaa een, shaqadaanba iska badaa mar haddaan een, lacagtaadaba aan wax lagaaga iibsaneen markii shay yarba suuq aad aaga baahanaysaa shayga markaad u baahato lacag boqol kun baad wadaa shaygan wuxuu joogaa een, afar doolar baa lagu qiimanaya adna boqolkaa waxba kuuma dheer afartaa doolarna waa boqol iyo labaatan taa mar- marka labaatan kale inaad dib ah u noqoto aad saxaabtaad aad kasoo qaadbay noqonaysa adigoo maanta o dhanna shaqaynayay dadkaaba laga laga yaaba inay kula yaabaan adaaba shaqaynayay sideed labaatan u raadinaysa in lagu dhaho waa gartay een shaqadan oo kale aad ka shaqaynaysid een markaad harqaanka meesha soo furisay xilli maad timaadaana
anigu shaqada waxaan imaadaa adugu marmar lixdii baan imaadaa marna toddobadii baan imaadaa Had- hadba shaqada ee bulshada aan u hayo siday een, degdeg ee u tahay weye marka marna lixdii baan imaadaa marna toddobadii baan soo galaa waxaad ii sheegtay inaad qoyskiina oo kale ka taageertid een aad ka caawisid oo kale bal iga horan qaabkaad uga caawisid oo adigu intaad ku noolaan lahayd iyo waxaad u diri lahayd bal ka hor qiimaha anugu isoo galo maalintii saddex qaybood baan ka dhigaa boqol iyo konton oo kale markaan helo qaybna een, waxaan u dhigaa reerkayga qaybna waxaan u dhigaa sida hadhow aan ugu diri lahaa waalidkayga qaybna waan biishaa marka een, intaaba een, waa dadaal iyo sidaan u kaalmaarayo waa qaabkaasaan u kaalmaaraya marka caqabad ugu weyn kuleh had yarto waa lacagta doolarka wey lacagta si kasto haddii laba boqol iyo si kasta wax u dhigato ee danta aad leedahay kama gaaraysid in is- dhalinyarada oo kale hadda wax kaydsiga een waa lagu dhaliilaa siday wax u kaydsan lahaayeen oo badanaa horta taa waa aqoonta ugu weyn weye taana waa dhalinyarada ayaan ilaaha kasoo hanuuriyaan dhihi lahaa waxaa ugu muhiimsan waxaad arkaysaa qof aroortii kuuli ama wasaad u shaqo tegay afar boqol buu soo qaadanay anigu waxaan la kulmay mid aan isla shaqayn jirnay dhowr sano ka hor dhisma markaan ka shaqaynayay anigu kuuli baan ahaa asna wastaad buu ahaa lacagtuu soo qaato waa shan boqol ana saddex boqol baan qaataa aroortiin waxaad arkaysaa micnaa lacagtii shaah lagu caweeyo aduu ku weydiinayaa waxyaabaad jeclaan lahayd in ganacsigaaga uu sii horumaro meel wanaagsanna aad furato maxaa ka mid aad jeclaan lahayd laakiin markii gobolka aan qiimeeyo anii nafsad ahaanteeda un waxaan haystaa meherad yar oo labada saddex sano ka hor aan furtay saddex sano ka hor meel banaanba iskeed hadeer anaa iska yar dhistay marka hal dabaarba ku filan oo keliya oo gelay meherad saad u weyn ma aha marka dabaar baan toliya qofka markaan wuxuu moodaya in meel weyn aan haysto ay camiran tahay laakiin waa meel nolol maalmeedkayga oo aanba ku filneen aan ku maareeyo weeye marka waxaa keliya aan u baahnaan lahaa haddii suurtagal ee tahay micnaha meel ani igu filan oo intaasoo dhowr dabaar ii geli kara oo laga yaabo xataa dhallinyarada qaarkooda bila camal ka ah fursado shaqo in ay iga heli karaan oo dabaaro badan markii meesha yeelaan oo kale qof bila camal inaad wax bartid ka qayb qaadashada horumarinta bulshada qayb ka noqon kartaa marka taas oo kale waa muhiim in layga caawiyo meel in la ii habeeyo waxaan ku irahdaa meel inoo kale ganacsigii hore usii jiro kadibna dhallinyarada kale aniga iga jiilka iga dambe kuwa iga horeeyaba bila camalka ah si ayagana igagala faa-iideystaan waxa meesha aan ka helaya ayagana qaybtooda ay ka helaan taasna waa muhiim intaasiitan waa waa howl wax loo baahaya marka gobolkana in lagu soo kordhiyo micnaha
wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintaasi laascaano nooga soo diray markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestii galbis codka nasteexa indho
codka macaan ee nasteexa indha iyo heesta galbis halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoola diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal magaalada muqdisho waxaa ka soconaya tartanka ay yeelanayaan degmooyinka gobolka banaadir halkaas oo taageeralaad fara badan ay galab kasta usoo daawsh tagaan ciyaaraha xiise badan ee ka kala dhacaya laba garoomood oo magaalada muqdisho ku yaala sidoo kale waxaa la soo saaray isku aadka koobka jenaraal daa'uud oo kooxo dhowr ah isaguna ay ka qaybgali doonaan dhinacyo caalamkana waxaa caawa la dheeli doona kulan xiise badan oo uefa supercab ay labada kooxood real madrid iyo manchester united ay kulmi doonaan labadaasi kooxood waxay kusoo kala guulaysteen champions league oo real madrid ay kusoo guulaysatay iyo yuruba league oo naadiga real madrid ay kusoo guulaysatay haddaba arrimahana waxaa ila faaqidaya maxamed akhshuuriye oo wariye ciyaaraha ka faallooda kana tirsan tv-ga universal isagoo muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana ugu horreyn aan weydiiyey ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir ka soconaya iyo isku aadka koobka jenaraal daa'uud ee la soo saaray tartanka kubadda cagta degmooyinka waxaa loogu talagalay in uu socdo muddo bil ah waxa uu bilowday afarta bishan aynu ku guda jirnay agost isla siddeed iyo labaatanka bishan ayuu soo dhammaan doonaa maalin walba laba ciyaar ayaa la ciyaaraa waana markii ugu horreysay oo tartanka kubadda cagta degmooyinka lagu ciyaaraya laba garoon uu ku goglan yahay cooska macmalka banaadir iyo jaamacadaha kooxuhu natiijooyin kala duwan ayay la kulmeen tan iyo markii uu tartanka bilowday ciyaarta furitaanka kaxda iyo bondheere waa si ay barbara every ever ku kala tageen hodan laba iyo laba waa beri ayay isku mari waayeen yaakshid iyo daynile gool iyo gool waxaa xigtay bondheere iyo shangane oo saddex gool iyo gool bondheere oo difaacanaysa koobka ay ku adkaatay warta nabadda waxaa iyana laba iyo hal ay kaga badisay wadajir hadda waxaa jirta ciyaar amaba laba ciyaarood oo aada u adag midi waxay ka tirsan tahay groupka d midna waxay qayb ka tahay groupka e cabdicasi kaaraan oo loo tirinaya laba degmo oo taageeryaal xoogan haysta inay yihiin maadaama garoonka lagu ciyaarayo degmo kamida degmooyinka ciyaaraya uu ku yaalo degmada kalena ay kaabiga ku hayso sidaas ayaa loogu badinaya kulankan inuu xiise gooniya yeesho labada duhurnimo ayaa la baasan doonaa afarta galabnimona kaxda iyo xamarjajab oo groupka e ku wada jira ayaa ciyaari doono kulamada qaar barbaraha ku badnaa jamaal barbarahana waxay ku tusinaysaa in tartanka uu adag yahay kooxaha diyaar garowgooduna uu aada u fiicnaa midda la xiriirta generaal daa'uud shan iyo tobanka bisha soo socota ayaa lagu wadaa inuu bilaabmo groupka e waxaa isugu tegay gaadiidka midnimo f c banaadir iyo muqdisho f c groupka b waxaa ku jira elman safana saxafi iyo midkood waxool iyo bariga dhexe waxool iyo bariga dhexe ciyaara play off ayay wada qaadan doonaan midi la xaqiijiyo in ay nagi ku noqoto horyaalka heerka kuwaad ee kubadda cagta soomaaliya ayaana markaa loo badinaya inay ka qayb qaadato groupka c waxaa ku wada jira hegan dekeda jenya iyo banaadir groupka ugu adag waa groupka c dhammaan waa kooxo markaa heerka kuwaad ka wadatan hegan oo booliska ah dekeda jenya iyo banaadir groupka d oo ugu dambeeyana waxaa ku jira horseed naadiga olympic fitness center jamhuuriya iyo rajo sidaas ayuu general daawud u samaysan yahay xagaagan goormuu bilaabanaya marka shan iyo tobanka bisha soo socota ee september waa tahay edhinaca kale kulan kale xiise badan ayaa caawa xilliga afrikada bari dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo real madrid kulankan waa koobka subarkaabaha ueva supercab oo labada kooxood ay wada dheeli doonaan bal labada kooxood waxaa laga kala filan karayo kulankan ay caawa dheelayaan labada koox wamaasanta mar kale jabaal caadiyan koobkan waxaa isugu yimaada labada koox ee iyagu soo kala hanta champions league iyo koobka europa league oo ah labada koob ee xagga kooxaha ugu caansan ama ugu fiican qaarada yurub manchester united marka dib loo eego xilliga fasaxa kulamadii ay samaysay bandhigeedu wuu wacnaa romelo lucaco oo kooxda kusoo birana golal ayuu dhaliyay dhowr ciyaarood oo maraykanka ay ku ciyaartay real madrid natiijo wanaagsan ma aysan sameynin ciyaarihii saaxiibtinimo inkasta uu ka maqnaa christiano ronaldo sababta loo fasaxayna ay ahayd maadaama uu ka qayb qaatay koobkii qaaradaha ee lagu soo afmiray hushia marka waxay ku tusinaysaa madrid in hadda tijaabadii ugu adkeed ay mari doonto xagaagan kahor inta kulamada la liiga aysan guda gelin manchester unitedna sidaas oo kale laakiin marka dadka ciyaaraha iyo sida wax loo faaqidaya iyo siday wax u socdaan iyo labada shaxi aad fiiriso waxaad moodaa manchester united inay tahay caawa koox u babac dhigi karta ee real madrid aad baad umahadsan tahay shuuriye maadsantahajamalshuuriye ayuu kaasi ahaa wariya ciyaaraha ka faallooda isagoo muqdisho jooga ayuuna barnaamijkan igala qayb galayay xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
waxaanu intaasi ku dhaafnay jamaal iyo ciyaarihii markana dhinacii heesaha codka macaan ee daa'uud xanfar
codka halaasiga ee xanfar dhegaystayaal waxa ay u dambaysay barnaamijka dhallinyarada maanta oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac dhanka soo saarista waxaa iska kaashaday maxamed cabdisan dheere iyo sahre ciidla nuurtan iyo kulantadeena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
hablan